wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walbahadaan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ee ay gacanta ku hayso dowladda soomaaliya waxaa si weyn looga dareemayaa diyaargarowga guluf weerar oo ka dhana ururka al-shabaab oo weli gacanta ku haya meelo badan madaxda dowladda soomaaliya ayaa ku celcelinayey labadii toddobaad ee lasoo dhaafay qorshaha weerarkaasi shantii bishan ayaa ciidamada dowladda soomaaliya oo ay weheliyaan kuwa midowda afrika waxay qabsadeen deegaano ku teedsan jidka dhinaca xeebta isku xira magaalada muqdisho iyo xarunta gobolka shabeellaha hoose ee marka inkastoo weerarada milataril ay ku wajahan yihiin sidii meesha looga saari lahaa gacankuhaynta kooxda al-shabaab ee deegaanada ayaa haddana dadka shacabka caadiga ee ku nool deegaanadaasi waxay welwel ka qabaan waxa bedeli doona marka al-shabaab meeshaasi laga xoreeyo iyo sida xasiloonida iyo ganaanshaha lagu soo celin karo haddaba mas-uuliyadda dagaalka ku wajahan kooxda al-shabaab waxay dusha ka fuushaa wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga sarreeye guuto maxamed sheekh xasan xaamud ayaa marti ku ah barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana su-aale ku weydiin doona qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna wasiir marka hore kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa dhowaa walaalo bal waxaad nooga warantaa wasaaradda gaashaandhigga culeyska ugu faraha badan ee mas-uuliyadda ammaanka ee soomaaliya maanta horyaalla culeyska ugu badan wasaaraddaada fuulaya dareenkaaga ku aadan wasaaraddan iyo howlaha ku horyaalla iyo waxaadhan haddaad marka hore faahfaahin naga siiso sidaad u aragto bismi illahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayidina moxamed wacalaa aalihi wasaxbi walaalo horta waa runta wasaaradda gaashaandhigga sideedaba waa wasaaradaha ugu waaweyn adduunka oo yacni inta badan shaqooyinka amniga qoseeya u xil saaran weeye marka dee tan wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya kumaba sii jirta de waa wasaarad ama wadan oo aan labaatan labadii sano ugu dambeeyay dawlada oo aan saas tabar u lahayn ama dawlad la-aan bay soo jirtay waaye marka waana dareemi kartaa un muhiimada hor taalo inay tahay wax culus laakiin biidn illahu tacaala waxaan rajaynaynaa un yani hal mar lama soo wada kaban karo wixii oo dadkii iga horeeyey ee hore meesha usii joogay wixii ay bilaabeen inaan dhammaystiro anna wixii kaloo aan kusoo kordhin karo aan ku daro unbaa hadda rajada ugu weyn annaka aan leenahay waa taas weeye ilaan waddan aan canshuur qaadanin waad garan kartaa si uu yani yani isugu tashto aada u adagtahay marka laakiin un rajo badan aan waxaan ka leeyahay in dadkii iga horeeyay meesha wixii ay qabteen aan wax ku aan wax ku kordhiyo waa gartay marka ma is leedahay hawshaa ku hortaalle culeyska faraha badan leh ee wasaaradda gaashaandhigga hortaalla waad ka soo bixi kartaa ma is leedahay xaqiiqada jirta waxa waaye adduunka waa iskaashadaa dowladba dowla dowladday ay kaalmaysataa taas waxaa sii dheerde annagana xaaladda hadda aan ku sugannahay waxaan ku tiirsannahay mucaawanado oo naga soo gaara ama gacansiin naga soo gaara dowladaha aan asxaabta nahay ayaan ku tiirsannahay marka runtii kuma dhihi karo dee hawshan waa hawl un wasiirka keligiis qaban karo ama madaxda ka sareysa marka waxaan u baahannahay waa kow madaxda naga sareysa inay gacan weyn ay naga siisa ay waktigooda geliyaan in wasaaraddan loo horumarsiin lahaa hawsha ugu ballaarana dee dhinacan bay haddana ay ka imaanaysaa waa dhinaca un kulley ciidamada laftooda iyo shacabka soomaaliyeed ayagana inay u arkaan in wasaaradan ay tahay wasaaradii oo qaranka sumcadiisii iyo magaciisii iyo badbaadin lahayd saas darteedna marka dhalinyarada u diyaarka inay wadanka difaacaan ayagana makano yani gacan lagu siin oo moralkooda lagu dhisi lahaa un tan kale un caalamkan ka sugaynaa dhinaca dhaqaalaha iyo qalabaynta iyo tababarada iyo taas dhinaca colaasku wuxuu fuula dhinaca caalamka wuxuu fuula inta ay dowladayda ay awood ugu yeelanayso inay canshuur qaadato wa waa gartay aad baad umahadsan tahay waxaan rabaa bal dhegaystayaal raba inay wasaaraddaada iyo wax kaa weydiiyaan dhegaystaha ku jira qadka dhegaysta magacaa ku biloway halkaad nagala soo nagala soo xiriirayso waa mahadsantaha calad magacaygu waa bashiir waxaana joogaa magaalada muqdisho waxaan rabaa wasiirka horta marka hore waa u mahadsan yahay waxaan uga mahad celinaynaa in isagoo mas-uul qarana uu idaacadda t o n ku yimaado u yidhahdo shacabkayga su-aalahay wey taas waa ku mahadsan waxaan rabaa marka inaan weydiiyo wasiirka waxaa jira in magaalada muqdisho ay dibadbaxyo ka dhaceen oo ciidamada la sheegay in dawladdu ay shaqadii ka fariistay ay cabasho soo jeediyeen oo ay ku mudaaraadayeen xaabta madaxtooyada horteeda waxaan rabaa marka inaan weydiiyo ciidamadan usoo halgamay dalka sikooda ku bixiyay qaarkood ay ku naafoodeen dagaalada ka dhacay dalka runtiina magac weli qaarkood ku reebay bulshada dhexdeeda iyagoo u dagaalamaya dalka in laga aylo laga fariisiiyo shaqadii iyadoo aanay jirin sabab muuqata oo shaqadii looga fariisiiyo welina ay heeli u yihiin inay dalkii difaacaan oo cadow kasta ama gudaha ha yimaado ha ahaado ama dalka dibadiisa kasoo duulay ay diyaar u yihiin inay difaacaan waa maxay sababa keeni karta in shaqadii laga fariisiiyo su-aasha kale aan rabo inwaa kala qaadaynaa waa kala qaadaynaa bashiir midda ugu horeysa aan siina wasiirka ka jawaabay maxamed sheekh ood maqlaysaa waa mahadsan yahay dhegeystaha runtii waa su-aal muhiim ah waaye maantana waa runtiisa yani on ciidan oo oo hadda yani waa tan lagu jiro security sector reformka lagu jiro oo la habeynayo ciidamada qalabka sida marka waa howl soo socotay waaye runtii in waktigan isaga soo beegantay dhammaadkeeda yani guddiyaa loo diray yani yani baraha ciidamada ay fadhiyaan ururada iyo guutooyinka iyo horimaha waxaa laga shaqeynaya dhowr bilood sidii loo kala saari lahaa ci askariga diyaarku ah inuu howlgalo iyo askariga howlgabka ah iyo askariga naafada ah intaas saddexdaas qaybood ayaa loo kala saaray iyo agoonta marka runtii agoonta qolada agoonta magacooda lagu soo saaray ayaga waxaa waye raashinkooda iyo mushaarkooda way leeyihiin qolada howlgabka lagu soo saaray ay ku jiraan naafadii oo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ayagana mushaarkooda waa loo daayey oo way qaadanayaan un raashinkii unbaa laga jaray marka iyo qolooyin kale oo ayaga oo aan shaqadiiba imaan waaye oo ayaga shaqada laga saaray oo dumar u badan oo darajo aan darajo aan sax ahayn la sheegtay laakiin waa howl oo ilaa iyo saddex guddi loo saaray isaga dabaqdeen waaye marka markii wax la saxayo waad garan kartaa qofna waa dhibsanaa qofna wuu ku qancaya marka laakiin arrin un kolle wasaaradeeda ay ku filan tahay inay qanciso waay aad baad umahadsan tahay bashiir su-aasha xigtaa adoo soo koobaya waxaan rabaa su-aasha kale aan weydiinaya waxay tahay dowladda soomaaliya waxay ku guulaysatay inay gacanta ku dhigto magaalada muqdisho iyo gobollo qaro waxaa jira in weli ay meelaha ayaan qoliyin kasoo horjeeda dowladda wasiirka maxaa inoogu sheegi karaa qorshaha oo arrintaa ka yaala si goobaha ka harsan ee dalka ay qolyahan haystaan dib gacanta dowladda ay usoo gashaan oo shacabkaasna ay u helaan nolol caadi ah wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay bashiir oo magaalada muqdisho nagala soo xiriiray wasiirkana wuu ku maqlayaa maadaama soomaaliya ay kusoo duuleen niman dhalinyaraha oo oo ajnaanimada dabada ku wata oo cadow u noqday ummadda soomaaliyeed oo horumarkii yani kahor ka hor istaagay nabaddiid noqday inta ay jiraan yani qayb ka mid ah ama tuulo ka mid ah ama degmo ka mid ah ay ka fadhiyaan waddanka horta laisma huraayo anakana diyaar waxaan unahay inaan ka safayno marka waa hadda wakti maxadada aan sheegayo ama ama ama ama qaab aan sheegayo ma laha waayo waa arrimo ciidan waa sir ciidan waay laakiin inta iyagana meelka naga haystaan annagana waxaan diyaarnaa inaan la dagaalno aan ka shaqeyno ciidamada amisom iyo kuwa dowladdana dhowaan waxay qabsadeen gobolka shabeellaha hoose meelo ka mida oo jidkan u dhexeeya muqdisho iyo marka dhinaca xeebta ayay ka xoreeyeen kooxdii al-shabaab ee gandarsho iyo deegaanada lamida joogay dadka qaar baaba waxay sii saadaalinayaan hawsha military ama howlgalkii military inuu sii bilowday oo qeybtii ugu horreysay hadda shabeellada hoose aad ku tagteen walaadi howlgal mar kasta howlgal waa ku jirnaa intay qolooyinka nabaddiinta meela joogaan anakana howlgal waa ku jirnaa marka arrimo arrimo arrimo ciidan waaye anigu qof ahaan yani ma faahfaahin karo intaas wax ka badan walaal laakiin markaad fiiriso mushaarkii ciidanka iyo tababaradii ciidanka ee gudaha soomaaliya ka socday iyaga maxaa iska bedelay bal arrimaha faahfaahin kasi iyaguna dhegeystayaasha idaacadda dhegeysanaya sidaan horeyba kugu sheegay howl qof baa soo bilaaba macmudbay soo qaataan yani xelalka dawladda waa laisku badbedelaa runtii adigu waxay ka dambeeyey yani labada kun iyo lixda ilaa yoomana hada maalinba heer ayay soo marayeen ciidamada daryeelkooda hadday ahaan lahayd mushaar hadday ahaan lahayd raashin marka hadda runtii dawladda soomaaliyeed ayaa iyada wax ka bixisa muxuu ahaa mushaarka raashin fiican un kolley ilaa lixdan doolar askarigeeba maalintani waa la dhiibaa tababarada dhinacoodana dee waddanka gudihiisa tababaro ayaan ayaan ku samaynaa waddanka dibadiisna badanaa waxaan uga baahannahay tababarada oo oo oo xirfadaha hadday ahaan lahayd yani leyli saraakiil hadday ahaan lahayd qolooyinka kale oo xirfadaha gaarka laga soo baro wadamadaha dariska wadamada wadamadaha aan asxaabta nahay wixii laga helo iyo tayada laga helo unbaa markasta ayagana aan aan ka dalbanaa saas hase yeeshee qoladii lagu soo tababara xataa wadamada dibadda markay soo laabtaan haddana waxaan u samaynaa tababarkaba laba bilood ah oo lagu tababarayo dhaqankooda iyo caadadooda iyo sidii loo mideyn lahaa habka ay kusoo tababarteen iyo habka ciidamada xoogga dalka soomaaliya u degan marka hawshaas meel fiican bay maraysaa laakiin wax la dhihi kara ma aha qofka banaanka ka jooga ma dareemi karo lakiin annaka waa dareensannahay meesha laga soo qaaday askariga soomaaliyeed iyo maanta meesha uu maray runtii marka meel fiican rajo fiican baa noogu jirta waxaan waxa u naga dhiman un kulley inaan un noqono dawlad isku filan oo dakhligeeda iyada gacanta ku qaadan karta shacbigeena ayagana garab istaagan oo ciidankeena iska iska dandaraysan gacan siiya ayagana moralka u dhisan taas un baa naga harsan arrintii ku saabsanayd ciidamo la sheegaya in dariiska ciidamada dowladda soomaaliya ay ku labisan yihiin oo jidadka ay isbaaru weyn dhigtaan arrintaa iyagu maxaad ka qabateen arrintaas howl fiican baa laga qabta waxa waaye wixii xunba xaawale waaye darkii oo tuutaha milatariga oo magaalada isaga daadsan oo runtii matan oo si loo kontroolaya aan jirin ayaa dad soo xirtaan oo aan ciidan ahayn iyo kuwa ciidan la iskugu jiri karaa laakiin inta badan un waa waa waa lala dagaalaa oo waa laga qaadaa isbaarooyinka laakiin waa iska howl culus waaye marka un hadda wax oo laakiin qabad lagu ama ah waa wax mar soo booda meelo wax dhigtaan markii laga markii loo imaado oo howlgalo lagu sameeyna ka cararo waaba laakiin wax hadda caqabad nagu ama ah aad baad umahadsan tahay dhegeyste kalaan rabaa qadkiin aan soo geliya dhegeysta magacaa ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriirayso barnaamijkana waxaa marti ku ah wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed sheekh xaamud bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa mahad maxamed sheekh oo inkastoo wacaya magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa runtii waa u mahad celinaya wasiirka gaashaandhigga waxayna arrinteedu ku saabsan tahay ra'yi iyo su-aal ku saabsan ammaanka muqdisho ra'yigaaga ku hormar aada umahadsan tahay maxamed ra'yigeygu wuxuu yahay anigu waxaan muqdisho ka maqanahay laba sano iyo toban bilood oo aan dalka oon la shaqeynayay markaasi wasaaradda warfaafinta ee magaalada muqdisho maadaama wasiirkani cusub yahay waxaan kula talin lahaa in xoogga la saaro xagga mushaaraadka ciidankeena maadaama aan ogaa ciidanka amisom ee waddanka joogay ee dhaqaalaha badan ku qaadanaya ciidankeenu aysan dhaqaalo badan qaadanaynin waa midda koowaad midda labaad in mar walba ciidanka dardargelin lagu sameeyo iyo wacyigelin sidoo kalena dadka ciidanka noqonayo ee aan ognahay waa dad la soo shaqayn jiray hogaamiye kooxeedyadii qabiiladii waddanka isku qabsaday in ayagana loo sameeyo wacyigelin ku saabsan xagga dood wanaagga isdhexgalka bulshada iyo inay noqdaan dad ciidanka milatarigu noqdo maadaama hadda aanan barnaan la sheegi karin oo dalka gudihiisa ay ku jiraan magaalada gudaheeda ay ku jiraan haddana at least in ciidamada milatariga ahi ay mararka qaar siday u caawin lahaayeen ciidanka booliiska ah maxaa la yidhahda loo tababaro isdhexgalka bulshada iyaduna waa ra'yigaan usoo jeedin lahaa su-aasheeda marka hadda haddaan u gudbo waxay tahay mudana wasiir maadaama aad hadda tahay wasiir cusub haddana la wareegtay xilkaagii wasaaradda gaashaandhigga maxay tahay qorshaha aad hadda damacsan tahay inaad arrimahaas si jira maadaama milatary iyo gaashaandhigga aad maynin wasiir u tahay oo banaanka lagu ogaan jiray laakiin hadda gudihii la wada joogo maxaad ka bedeleysaa maxaadse sideese aad wada shaqeyn u yeelanaysaan adinka iyo ciidamada amniga ee booliiska iyo kuwa nabad sugidda wa waa gartay aad baad aad baad umahadsan tahay mahad maxamed shiikoo naga soo wacay dalka koonfur africa wasiirkana wuu ku maqlayaa mahad baan mahadsan yahay runtii aad iyo aad baan uga qaatay taladii dheereed oo ii soo jeediyey waana run yani talo loo baahan yahay waayo runta wasaaradda gaadga soomaali o dhan baa iskale wixii talo ana diyaar baan unahay in nala siiyo waana runtii mahad talada uu sheegay aad baan uqaatay midda kale gaashaandhigga iyo ciidamada kale amniga eeee ku lugta leh internal security wax la yihahdo amniga gudaha wada shaqeyn joogtaa naga dhexaysa marka isbedelka ama rajada badan aan ka leenahay in oo ciidankan wax badan uu qabto ama amniga wax badan laga hagaajiyo mar kasta waxay ku xiran tahay hadba sidii imkaaniyaadka ciidanka u baahan yahay ha ahaato daryeelkooda ha ahaato qalabkooda ha ahaato tababarkooda sidii loo helo ayay ku xiran tahay waa dareemi karnaa ciidamadan siyimid african union had iyo jeerna waxyaalaha aan ka hadalno ama dawladihii hore iyo dawladda kula hadasho international communitiga waxa waaye in aan yani aan la maalgelinin amisom keliya laakiin lagu barbar wado sidii ciidamada soomaaliyeed ee kala duwan ayagana loo soo kobcin lahaa hawshaasna way socotaa oo waxaan ku rajaweynaa marka yani sanadada soo socda in aan awood u helno ciidamo doorsiga ahaan inaan la wareegi karno amnigeena aan wax ka qaban doono hadii ilaa aad baad umahadsan tahay wasiir dhegeyste kale ayaan rabaa oo qadka ku jirana soo geliya dhegeyste ku bilow magacaaga iyo halka ad nagala soo xiriirayso magacaygu waa doctor abubakar mukhtaar maxamed jooga dalka shiinaha gaar ahaan magaalada guanjow doctor soo dhawow oo shiinaha nagala soo xiriiraya wasiirkana wuu ku maqlayaa haddee fikirkaaga iyo su-aal marka hore waxaan salaamaya wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya waxaan leeyahay xilkan dowlad dadka soomaalida ay ku egmadeen ilahi kula garab galo markaan ugudbo su-aashayda waxaan waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo waxaan weydiin lahaa wasiirka maxay kaga du wasaaradani kaga duwnaan doontaa wasaaradihii soo maray dowladda federaalka soomaaliya waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan weydiiyo su-aasha labaad ah maxay wasaaraddan gaashaandhigga soomaaliya u diyaarisay ammaanka sii xumaanaya ee magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya aad baad umahadsan tahay dhegeystahaas nagala soo xiriiray china wasiirkana wuu ku maqlayaa runtii horta kala duwanaansho un kolley wasaaraddii way jirtaa marka horena mas-uul baa joogo wasiir ahaa oo oo saaxiibkay ah haddana anigaa joogo oo xilkii iyo magacaabay marka un kolley qofba wax xilligiisa iyo fikirkiisa iyo waxay ku xiran tahay sida makan asiga u wajaho caqabadaha wasaaradda hor yaalla marka anigu runtii yani isbedel waa jiri karaa isleeyahay waa haddii yani anigana qaabka ani aan wax u wato aan wa wax u qorsheeyo oo aan helo qorshahaasna cid igu kaalmaysa taasaan oga baxaa su-aasha koowaad midda labaad waxa waaye runtii anaka shacabka soomaalida gacan xoogle aan uga baahannahay waayo ciidan iyo shacab waa isku xiran yihiin waxa amnigii loo sugayo waa shacab ciidankii wuxuu qayb ka yahay shacabka runtii waxa waye shacabka magaalada magaalooyinka hadda jooga gaar ahaan magaalada muqdisho aad bay u dadaalayaan degmooyinka yani way nala shaqaynayaan haddii ahaan laha ciidamada oo oo kala duwan eeee ku howlle maakano amniga gudaha marka runtii yani marmar waxyaala yaryar dhaca waa jira marka anigu ma qabo marka in welwel badan laga muujiyo waxay waxay ila tahay inaadna dhiirigelisaan oo ciidamada aad dhiirigelisaan oo aad yani markaan tallaabo qaadno aad laba tallaabo inaan qaadno oo kale aad noo dhiirigelisaan rajeyna marka hawshana way noo fiican tahay rajo badanna waa leenahay ilaahay anala garab galo hawshan aad baad umahadsan tahay wasiir dhegeystahaasna waan filaya inuu qancay meelo ka mid a soomaaliya weli waxaa gacanta ku haya kooxda al-shabaab oo cidina kama qarsoona marka howlgalkan iyo dhaqdhaqaaqan ciidan ee socda ee lasoo warinayana waxaad moodaa in meelo qaar gobolada qaar aanu ku wajahnayn oo gobolada qaarna uu ku wajahan yahay marka ma dhul gaaro oad rabtaanna tagtaan baa jira mise howlgalladan waxay ku wajahan yihiin dhul kasta ama magaalo kasta ama tuulo kasta oo kooxda al-shabaab ay ku sugan tahay mise meelo gaaraad marka hore rabtaa inaad ka bilowdaan wallahi guud ahaan un dhulkaas keliya ma ahe un dhul kasta oo ay ku jiraan qolooyinkan nabaddiidka ah yani mar alaal markii laga xoreeyo howsho ballaaran ayaa jira oo dawladda ay wado oo ku saabsan xasilinta goobaha laga xoreeyey maartaan laga kiciyey ee nabaddiidka laakiin ka xukuumad ahaan xukuumadda iyadu waxay qorshaysan tahay yani oo oo hadda diyaar ah oo meel yaalo yani nidaam loogu talagala barnaamij xasilinta goobaha laga kiciyo nabaddiidka marka waana howl fiican oo oo oo leh muxuu ahaa in in in in in la fuliyo caafimaadkii amnigii maarata yani garsoorkii yani meel kastoo laga xoreey in howlahaas markii laga hirgeliyo ayaan rajeynayna aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeyaan rabaa inaan qadka soo geliyo dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso waa mahadsantaha colaad magacayga waxaa la yihahdaa maxamed xuseen rooble waxaan kasoo hadlayaa magaalada bristol caaga ingiriiska soo dhowow barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa arrimaha ciidamada iyo wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya wasiirkii wasaaraddaasina maxamed sheekh xasan xaamud ayaa marti ku ah barnaamijka haddaad qabta ra'yi iyo su-aal waan salaamayaa wasiirka waxaa wax laga naxaa horta marka hore in aada looga naxay in shaqadii laga eliyey todoba boqol oo ciidan ah oo waayo aragnimo leh oo muddo badan ciidamada kusoo jiray iyadoo cadowgina ay joogaan meelo kamid a magaalada muqdisho iyo gobolada ugu muhiimsan dalka marka wasiirka waxaan weydiin lahaa ciidamadaas ciidamada bedeli lahay ma diyaar bay u yihiin oo ma waxaa mase hadda kadib ay rabaan inay ka raadiyaan shacabka dhexdiisa mase soobse dhibaato ma aha haddii ciidamadan shaqada laga eriyey ay ka faa'iidaystaan nimankii nabadiidka ahaa oo shacabkii u muujinaya inay etoobiya oo kusoo biirtay hadda ciidamada amisom inay waddanka inay ka eriyaan ay rabaan soo lagama yaabo inay ku biiraan ciidankaas oo nabadiidka ah ciidan bedelo oo degdega oo diyaar mu yihiin toddobaas boqol waa gartay aad baad umahadsantahay xaaji bristol nagala soo xiriira dalka ingiriiska wasiirkana wuu ku maqlayaa maxamed sheen robert waa salaamayaa salaan kadib horta waxa dadka waxayba fahmin ba waxa ay xukuumadda tallaabada tallaabada ay qaaday lama fahmin xukuumadda tallaabada ay qaaday waxaa waaye dib u habeynta xagga ciidamada oo muddo lagu soo jiray ayaa dhinaca ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa kasoo baxay ciidan howlgab loo diray oo mushaarkooda qaadanaya iyo ciidan oo agoon ah oo mushaarkooda iyo raashinkooda qaadanaya iyo ciidan muxuu ahaa la waayey oo soo istaagay oo shaqada laga saaray marka horta ma aha ciidanka dhan in shaqada laga ay waa ciidan noocaas ah howlgab iyo aafo iyo isugu dari agoon iyo iyo qaar kaloo la waayey oo shaqada sidaas looga saaray yaa diyaar u ah inuu dagaalamo oo aaga ku jira oo lagu tashan karaa oo awel waxaa isku dhex jiri jiray yani dad fara badan oo oo noocyadaas kala duwan leh marka haddii wixii un baan kala saarna maoga dad la cayiriyey yani ma jirto marka laga reebo yani yani dhowr boqol oo oo laakiin inta badan ee adla sheegaya waxa waaye howlgab waaye meela la saaray mushaarkooda way qaadanayaan qaar kale waxa waaye naafo waaye mushaarkooda waa qaadanayaan qaar kale waa agoon waxay qaadanayaan mushaarka iyo raashinkaay qaadanayaan waxa la ruqseeyey waa wax dad la waayo oo aan meel shaqada ku qorneen laakiin de magaalada isaga shaqaysana marka in wax la habeeyana waan ku qasbannahay haddaa xukuumad nahay marka waxaan rajeynaya marka dadweynaha inay sidaas u fahmaan maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho meelo ka mida sida suuqa xoolaha oo kale iyo hurwaa iyo meelo ka mida ammaanka waxaad moodaysa inuu sii halaabayo oo hoobiyaal meelaha qaar laga soo tuuriyey howlgallaad samaysaan howlgallada marka laga soo noqdana du- habeenka ku xigaahi weerarkii meeshii buu ka bilaabanaya marka raggan weerarkan geysanaya xaggey ka soo baxayaan xaggey ku jiraan wallahi horta een, runtii een, waa iska jirtaan amni xumo marmar dhi- dhici karta waa jirtaa meelaha hadda sheegaysa shalif waa meeshii oo oo oo lagu soo duuga allah u naxariistaan wasaarihii hore cabdishaaq xaaji xuseen waaye oo madaxda dhanba ay tagto waaye haddii amni darro ka jirta meesha laguma soo duugi kari lahayn runtii marka waxaa waaye waxaan eh, saxaafadda ay buunbuunimaysa waa jirtaa wadan dagaal soqay muddo kusoo jiri waaye waxyaalo yar waa dhacayaan oo waxaas aan laga dhigin wax noloshii dhan oo muqdisho ka socota joojinaya aan ka dhigin laakiin dee qof un yani nabadgeyda wax raridaya waa jiraa marka wax oo sidaa u buuran maaha ka qaybgalka barnaamijka wicitaanka dhegeystaha een, mar kale ayaan mahad kaaga celinaynaa ee, wakhtigaaga qaaliga ah شكرا على خير بنا خير بنا كورجينا ان شاء الله
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti ku ahaa wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga sarreeye guuto maxamed sheekh xasan xaamuud intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo